bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhariyu raximah allahu tacaala baabun taxaaja aadamu wa muusa cinda allah kitaabu lqadar ayaan soo haynay wuxuu baabeeyey uu imaamu lbukhaari yidhi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan taxaaja aadamu wa muusaa aadam iyo muuse ayaa doodeen cinda allaahi ilaahay agtiisay ku doodeen qaala xadahanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadahanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qaala xafidnaahu min camrin can taawuusin anahu qaal samictu abaa hurayrata can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal ixtaja aadamu wa muusaa aadam iyo muusaa doodeen faqaala lahu muusaa muuse aadam wuxuu ku yidhi yaa aadamu aadamow anta abuunaa aabbaheen ayaa tahay adiga khayabtanaa waadna anta adiga abuunaa aabbaheen khayabtanaa yacnii waadna hoojisay oo waadna hungeysiisay janno iyo aan ku jirnay dhibkan iyo tacabkan adaan noo keenay wa akhrajtanaa min aljannati jannadii baad naga soo saartay naga bixisay qaala lahu aadamu aadam wuxuu ku yidhi yaa muusaa muusow istafaaka allaahu allah ku doortay bikalaamihi buu kugu doortay inuu kula hadlay wa khada laka wou kuu qoray yacnii attowraata buu kuu qoray w biyadihi gacantiisuu kugu qoray towreed marka alla gacantiisuu ku qoray xadiidku wuxuu ka mid yahay axaadiidta sifatulyad tilmaanta yadda ama gacanta inuu alla leeyahay sheegaysuu ka mid yahay ataluumunii ma igu eedaynaysaa ma i eedaynaysaa calaa amrin arrin darti miyaad igu eedaynaysaa qadara allaahu calaya alla uu korkayga ku qadaray qabla an yakhluqanii intuunan i abuurin biarbaciina sanatan afartan sano ka hor faxaja aadamu muusaa faxaja waa xujeeyey oo waa ka xujo badiyey aadamu aadam muusaa muuse halaatan saddex jeer buu yidhi wqaala sufyaanu waa sanad kale waay xadahanaa abuzinaad can alacraj can abi hurayrata can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama milahu wuxuu yidhi ixtaja aadamu wa muusaa aadam iyo muusaa doodeen marka xaggay ku doodeenna wuxuu yidhi waqad ikhtalafa alculamaau fii waqti hada alliqaa aadam iyo muuse waqtiga ay kulmeen macnihiisa ahlucilmigu waa isku khilaafeen faqiila waxaa la yidhi yaxtamilu annahu fii zamaani muusaa waxaa laga yaabaa waqtigii nabi muuse in kulan ku dhacay faaxya allaahu lahu aadam faaxya allaahu lahu aadama alla aadamu usoo nooleeyey mucjizatan lahu mucjizo isaga la siiyey uu leeyahay fakallamahu waa la hadlay taas waa qowl ow kashafa lahu can qabrihi fataxadataa ama qabrigiisa u feyday markaasay sheekaysteen ow araahu allaahu ruuxahu ama alle ayaa wuxuu tusay muusuu tusay aadam ruuxdiisa kamaa ara anabiya sala allahu calayhi wasalama leylata almicraaji arwaaxa alambiyaa sida alla uu nebigiisa muxamed sala allahu calayhi wasalama uu u tusay arwaaxda ambiyada ila idriis uu la kulmay yaxya uu la kulmay ayaa ku jirtay ibraahiim uu la kulmay nebiga alle nebigiisa wuxuu tusay arwaaxda ambiyada sidaas inay tahayna waa dhici kartaa ow araahu allaahu lahu fi lmanaam ama ru'yayba ahaydba doodan wa ru'ya alambiyaa'i waxyun ambiyada ru'yadoodana waa waxyi iyada markaa labadooda yacnii inay doodeen oo ay ru'yo ku doodeen riyo riyada ambiyaduna waa waxyi oo la mid maahan yacni riyooyinka kale oo kale walow kaana yaqacu fii bacdiha maa yaqbalu atacbiira kamaa fii qisati dabiix inkastoo riwiyooyinka qaarkood in la fasiri karo ay ku dhacayso ow kaana dalika bacda wafaati muusaa ama ma ahe intaasoo dhane waa markuu muuse dhintay kadib waaye faltaqayaa filbarsakhi markaasay waxay ku kulmeen barsakha nolosha dhexe ayay ku kulmeen awala maa maata muusaa markii ugu horreysou muuse dhintay faltaqat arwaaxuhumaa fi samaa arwaaxdoodii baa samada ku kulantay wa bidalika jazama ibnu cabdilbar waalqaabisiyu ibnu cabdilbar in caalamulbarzaq ay ku kulmeen buu jasmiyey oo rajaxay aduu marka macaanidaa in lagu tilmaamo yaa ugu fiican ayb de waa kulmeen waxay u baahan tahay mar haddii nebigu uu sheegay asaadiqu lmasduuq waa in la rumeeyo say ahaataba wa qaala bnu cabdilbar mithlu haadaa cindii yajibu fiihi tasliimu tanoo kale wuxuu yidhi aniga agteyda waxaa waajib ah in loo hoggaansamo walaa yuuqafu fiihi cala taxqiiq ee maahan marka in la istaago oo taxqiiq iyo wax raadin iyo la galo liannaa lam nu'ta min jinsi hada alcilmi ilaa qaliilan annaga cilmigaasoo kale jinsigiisa nalama siininba ilaa wax yar maahan waxaan ka garan karnaa marka allah dadka abuuro siduu doonoon u kulansii karaa ayb marka dood baa dhex martay muuse wuxuu yidhi anta abuunaa aabbahen baa tahay adiga khayabtanaa wa akhrajtanaa min aljanna waadna hoojisay jannadiina waa naga soo bixisay ayb oo marka yacnii markii hore jannadaa lagu dejiyey sababkaagaa markaas jannadii naga soo saaray ayb aadam markaasuu wuxuu yidhi adigoo sidaas ah oo alla sidaa kuu karaameeyey ataluumunii ma i eedaynaysaa calaa amrin liajli amrin arrin dartiis qadara allaahu calaya alla uu korkeyga ku qadaray marka waxa uu alla ku qadaray korkiisa maxay tahayna in jannada laga soo saaro laba shay marka in la fahmaa waa daruuri aadam macsidii uu sameeyey ee geeddii uu cunay maahan inuu u deliishanayo qadarka oo hadda annaga nooma taalla mana dhihin aadam geedka ilaahay iga reebay qadar allaan ku cunay ma dhihin ee soo bixinta jannada laga soo bixiyey ayaa qadar alla ah buu yidhi marka soo bixintu waa musiibo musiibo aadam ku dhacday geedda cunisteeduna waa macsi aadam uu sameeyey nabiyullaahi aadam qadarku marka waxaa la yidhaha ina alqadara qadarka yuxtaju waxaa loo xujaystaa cala almasaa'ibi laa cala almacaasi waalmacaayib qadarka yuxtaju bilqadari qadarkaa la xujaystaa cala almasaa'ibi musiibada waa loo xujaystaa haddii lagu yidhaha war waxaani waxaana yacni maxaa saas ay u dhacday musiibo kugu dhacday darteed war hadda musiibadan ilaaha ii qoray sax waayo taas laa cala almacaayibi laakiin ceebtaada adiga iyo macsi aad samaysay qadar haddaa u xujaysato sidii mushrikiintoo kale ku dhace oo inaad tidhaahdid war salaadda maxaa u tuka weysa ilaaha ii qadaray sax maaha maxaa yeele adiga middan taqsiirkaaga iyo gabodfalkaagaa ku jiro waa inaad adiga isa saarta marka eedda taas aadam marka macsida maahan wuxuu qadarka u xujaystay waa musiibadii dhacday waay intaa in la kala fahmo waay marka lianna allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi sayaquulu aladiina ashrakuu low shaaa allaahu maa ashraknaa walaa aabaa'una shirkigii ay samaynayeen bay waxay u xujaysteen qadarka oo waxay yidhahdeen haddii ilaahay uunan qadari lahayn shirki maba samayn lahaynay dhaheen taas sax maaha marka markii la yidhi war dadka wax siiya waxay yidhaahdeen an udcimu man low yashaau allaahu adcamahu oo ma waxaan quudinaynaa qof hadduu alla doonaba oo wax sii lahayo qadarkii bay marka dhinac kale oo qaldan marka ay u dhigayaan taas marka ma la ogola ayb marka waxaa la yidhaahdaa alqadaru yuxtaju bihi qadarka waa la xujaystaa cala almasaa'ibi laa cala almacaayib ayb meeshaas marka taas in la fahmo ayb mas'alada kale waxay tahay oo qadarka kitaabulqadar xadiidkan uu kaga loo keenayba ataluumunii calaa amrin qadara allaahu calaya qabla an yakhluqanii inuu alla subxaanahu watacaala isaga uu qadaro musiibada iyo iyo yacni wanaagga labadaba khayr iyo shar labadaba alla inuu qadaro ayb markaa nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi faxaja aadamu muusaa aadam marka muuse isagaa ka xujo badiyey marka aadam muuse sifada uu uga xujo badiyey maxay tahay taasaa hadal dheer uu ku jiraa marka ayb wuxuu yidhi waqaala alkhaaabiyu fi macaalimi sunan yaxsabu kathiiru min annaasi ana macna alqadaa'i walqadari yastalzimu aljabra wa qahra alcabdi wayatawahamu ana galabata aadama kaanat min hada alwajhi qaar baa waxay u qaateen nebigu markuu leeyahay aadam muuse waa ka xujo badiyey de wuxuu uga xujo badiyey aadam wuxuu yidhi war wax walbaa qadaray ku dhaceen aniga jannada iskama soo saarin ee waa la isoo qasbay oo waxuu ka dhigayaan marka aadam khiyaarba inuuna lahayn khiyaar wixii ka dhacay inuunan u lahayn wayatawahamu ana galabata aadama kaanat min hada alwajhi walaysa kadalika wainamaa macnaahu macnuhu waxay tahay adkaanshaha u ka adkaaday alikhbaaru can ihbaati cilmi illahi bima yakunu min afcaali alcibaadi wa suduuriha can taqdiirin saabiqin minhu war waxa dadka ku dhacaaya qadar hore ayaa jiray intaas waay marka waxa uu uga xujo badiyey ayb waxaan waa musiibo qadar allana waa jiray ayb faina alqadara ismun lima sadara can ficli alqaadiri waida kaana kadalika faqad baqiya calayhim min waraa'i cilmi illahi afcaaluhum waaksaabuhum wamubaasharatuhum tilka alumuura can qasdin watacamudin wakhtiyaarin falxujatu inamaa talzamuhum bihaa dadka marka xujada waxay ugu laazimeen khiyaarkooda ayaga qaar kale marka waxay dhaheen uu ka xujo badiyey aadam muuse sababta waxay tahay dembiga uu uga dhigay inuu uga soo saaray dartiis jannada muuse uu aadam dusha uga tuuray waaba dembi loo dhaafay oo alla uu ka towbad aqbalay dembigana haddii towbadiisa la aqbalo maahan qofka in lagu eedeeyo mar kale lanna alla wuxuu leeyay fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaat fataaba calayhi inahu huwa tawaabu raxiim marka dembi alla ii dhaafayba uu igaga towbad aqbalay sidee baad iigu eedaynay wax ka dhashay wayn allaaba dhaafay faxaja aadamu muusaada sidaasna waa loo fasiray ayb waqad salaka nawawiyu hada almaslaka faqaala macnaa kalaami aadam nawowi aada u fasiray wuxuu yidhi annaka yaa muusaa muusow taclamu waad og tahay ana haada kutiba calaya arrinkan inuu alla igu qoray korkayga qabla an ukhlaqa intaan la i abuurin falaa budda min wuquucihi inuu dhacaa waa qasab lama huraan walow xarastu ana aniga aan badadaaleh waalkhalqu ajmacuunaba ay dadaalaan calaa raddi walow xarastu ana aniga haddaan dadaala iyo waalkhalqu iyo khalqiga ajmacuuna dhammaantood calaa raddi mithqaali daratin minhu dhuuri caso in la eg oo qadarka ka mida inaan celinno lam naqdir maan ma awoodayno falaa talumnii aniga ha i eedaynin faina allawma eeddu waxay tahay cala almukhaalafati faina allawma cala almukhaalafati sharciyun laa caqliyun eed haddii laysku eedaynayo mukhaalafana eeddu waa sharci ee caqli maaha midii sharciga ahaydna de ani alla waa iga towbad aqbalayba waidaa taaba allaahu calaya hadduu alla iga towbad aqbalay wagafara lii ou ii dhaafay zaala lawmu eedda xaggee u socotaa marka waa tagtay macnaha aada uu fiican u fasiraya wuxuu leeyahay arrinkan intaana aniga la i abuurin inaan adduunyada imaado oo aan jannada ku noolaanin baa lai qoray haddaan aniga iyo inta adduunyada joogto aan isku dayno inaan baajinnana ma baaji karno amaa eedda aad ii qabto waa laba un eeddu waxay noqotaa sharci bis ayb eed sharci ayay eeddu sharciyay noqotaa caqli maaha marka eeddaada hadday sharci tahayna allah hadduu iga towbad aqbalay oo dembigii macsida ka ratibmay ou dhaafay faman laamanii marka qofkii i eedeeyo intaas kadib kaana maxjuujan bisharci sharcigan ku xujaynaa marka ninkii dembi la dhaafay oo allaba yidhi waa dhaafay qofku eedeeyo de sharcigaa lagu xujaynaa ninkaas ayb macnahaasuu marka alimaamu nawowina marka uu keenay aduu macaani kaloo badanna waa sheegeen wayaalkaasaa marka u soo dhow xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa xujajka in la muujiyo markay dood dhacdo in xujooyinkii la keeno dooddaas haddii marka lidalabi alxaqi ay u dhacaysana inaynan dhib lahayn wa fiihi munaadaratu alcaalimi man huwa akbaru minhu ninka caalimka inuu la doodi karo qofka weyn walibni abaahu cunuga ama qofka la dhalay waalidku inuu mas'alo kula doodi karo diini aw oo uu dhihi karo mas'aladan sidaan maahan sidaana sharcigu qabaa waa isdhihi karaan dhib ma leh idaa kaana liidhaari alxaqi hadday tahay xaqa muujintiisa aw ilisdiyaadi min alcilmi ama cilmi la siyaadsado walwuquufi calaa xaqaa'iqi alumuur iyo umuuraha xaqaa'iqdooda la dul istaago wa fiihi xujatun liahli sunna xadiidka xujo wuxuu u yahay ahlu sunnaha fii ihbaati alqadari qadarka sugitaankiisa wa khalqi afcaali alcibaad wa fiihi annahu yuqtafaru lishaqsi fii bacdi alaxwaali ma laa yuktafaru fii bacdin ka xaalati algadabi waalasafi wa khusuusan miman dubica calaa xidati alkhuluqi wa shidati algadab faina muusa calayhi asalaam lama galabat calayhi xaalatu alinkaari fi lmunaadarati khaadaba aadama maca kownihi waalidahu bismihi mujaradan halkan wxuu le mararka qaar qofka weyn qiimaha leh xanaaq dartiis iyo xaalado kale darteed wax aan mararka qaar loo dhaafeen ayaa loo dhaafaa waqtigaas leanna hadda muuse waa xanaaqsanaa dooddiibaa aad uga qalbigiisa ugu jirtay waxay ku kaliftay marka aabbihiis oo aadama inuu yaa aadam uu yidhaahdo sideedana maahan yaa aadam qofka aabbihiis inuu saas dhaho yani maahan buu leeyahay yaa aadamu buu yidhi marka anta abuunaa buu ku daraysay laftirlaakiin khitaabkaasuu ka wadaa marka xaaladda qofka uu xanaaqsan yahay iyo markuu kacsan yahay iyo waxyaaba loogu dul qaadanayo markaas oo aan mararka kale loogu dul qaadanaynin baa jiraya taasuu sheega markawa khaadabahu biashyaaa lam yakun liyukhaadiba biha fii gayri tilka alxaala wamaca dalika faaqarahu calaa dalika waa iska daayay aadam wacadala ilaa mucaaradatihi fima abdaahu min alxujati fii dafci shubhatihi marka meeshaan xadiidkan qadarkiibuu daliil u yahay muctasilada waa radinayaa nimankan jabriyaduna xujo kama dhiga karaan oo ayagu inay dhahaan macsida qofka haddii uu sameeyo dhib male ilaahay baa ka keenay oo ilaahay baa ku dirqiyey inuu sameeyo de dirqis inuu ma jire aadam waxa uu yani qadarka u tiirinaayo yani waxa uu qadarka u deliishanayo waa musiibada dhacday muusena musiibadou ka hadlay ee isagu hadda geed iyo cunid iyo macsi kama hadline wuxuu ka hadlay adaa jannada naga soo saaray ee jannada qadar allaan uga soo baxnay musiibadaas noogu dhacday sax wa ee macsida maahan in inta macsi la sameeye qadarka loo deliishado iyada dariiqadaas waa dariiqatu lmushrikiin mana la ogola mar walbana laba meelay wax ka jiran yihiinoo laba shay inaad ogaato waa alqadaru iyo asharcu qadarkii sharciga nimankan marka muctasilada qadariyada waxay ku talax tageen sharciga amarkii iyo nahyigiibay aad ugu fogaadeen qadarkii waaba inkireenba waxay yidhaahdeen addoonka asagaaba alcabdu yahdii nafsahu wa yudilu addoonkaa saa isdhuminaya saan ishanuuninaya wax shaqo ah oo alla ku leeyaha ma leh bal ilaahay hanuun buu ka doonay isagaa dabagediyey wax qadar leeraana male bay soo taagan yihiin qoladan kale jabriyada ayagu la leeyahayna sharcigii bay dayaceen waxay ku talax tageen ihbaatlqadar oo waxay yidhaahdeen shay kastaaba alla maadaama uu qadaray addoonku ikhtiyaar maba lehba khalaas bis waxayna ahlu sunnadana labadaasay jamciyeen oo waxay yidhaahdeen waxaan alla qadarin ma dhici karaan daayo iyo dalaal wax kasta addoonkuna alla wuxuu ku abuuray quwo iyo karti oo wax ku samaysan karo oo uu wax ku dooran karo ikhtiyaarkaasaana alla ama uu ku ciqaaba ama uu ku hawaabina ee xaanshaha wadaas bidbidaysa ma aha ayb marka waa in la ogaado sharciga iyo qadarku iskama hor imaanayaan oo yacnii in qadarkii la sugo sharciga in meesha laga bixiyo ma keenayso sharcigii in la sugana qadarkii in meesha laga bixiyo ma keenayso labadoodaba marka maqaam ayay leeyihiin ayb xadiidkan marka macaanidaasaa ku jirto baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa maanica limaa acda allaah wuxuu alla bixiyey cid mancin kartaa male oo diidi karta caddaynteediibu u baabyahay qaala xadaanaa muxamed bnu sinaan wahuwa alcawaqiyu qaala xadaanaa fulayxun qaala xadaanaa cabdat bnu abi lubaabata can waraadin mowla almugiirati bni shucbah qaala kataba mucaawiyatu ila almugiira mucaawiya wuxuu qoray mugiiro u qoray warqad uktub ilaya maa samicta anabiya sal l salam yaquul iisoo qor oo iisoo dhig wixii aad nebiga isagoo dhahaya aada maqashay khalfa salaati salaada dabadeed fa amlaa calaya almugiiratu mugiira waa yeeriyey korkeygu ayuu ku yeeriyey qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sal l salam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay khalfa salaati salaada gadaasheeda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah allaahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad waxaa laga rabaa allaahuma yaa allaahu allow laa maanica mid mancinaya oo celin karaa ma jiro limaa acdayta waxaad siisay adiga marka qadarkii baa ku jira meesha waxay tahay wixii alla uu qofkan u qadaray cid ka manci karta male hadduu alla cilmi siiyey hadduu alla maal ugu talagalay hadduu alla ugu talagalay ilmo hadduu alla ugu talagalay yacni cibaado iyo diin iyo towfiiq in la waafajiyo hadday adduunyada isu tagaan inay ka qaadaan ma ka qaadi karaan walidaalika xaasidnimada marka meeshaasaa hadaad ku tadaburta macaanidan qadarka xaasidnimada qofka waa ka baxeeda inuu qof kaloo alla wax siiyey oo xasdo oo qofkan see heerkan ku gaaray inuu yidhaahdo leanna maxaa yeele qofkan heer hadduu gaaray alla u qadaray koo xikmadna waa ku jirta alle iskama qadarin waxee xikmaduu alle ku qadaray adiga marka xikmada alle iska jir macnaheedu waxay ka dhigan tahay xaasidku macnihiisa ilaahu kan waxaan aad ugu tala gashay kuma fiicnayne kanaa ku fiicnaay marka waa qaldantay noqonaysa waa khatar marka arrin aad halis u ah dadka iyo ilaahooda wuxuu ku siinaayo iska daa gelin haddii kale marka dadka waxaa ku dhacaayo malaxun addannu suu yadunuuna billaahi gayra alxaqi danna aljaahiliyati culammada qaar waxay ku macneeyaan macnahan hadda aan sheegayn mala jaahiliya in ilaahay laga malaysto waxaa ka mid a dadka waxa uu alla u qeybiyey ee uu xikmaddiisa ugu qeybiyey inaad adiga fara gashato aa malaxunood alla ka malaysanayso aniga sidaan hadda aan ahay iima qalanteen hebel wuxuu haystaa ii qalmo waxay tahay ilaahay inaad marka yacni xikmadii iyo qadarkii iyo waxyaabahaas baad taataabanaysaa oo aad ka hadlaysaa mana gaari kartid xadiidkana kitaabu salaa iyo meelahaasaan kusoo marnay wa qaala bnu jurayd akhbaranii cabdatu ana waraadan akhbarahu bihada uma wafadtu bacdu dabadeed waan wafdiyey ilaa mucaawiyata ayaan u wafdiyey fasamictuhu ya'muru nnaasa bidalika alqowl waxaan maqlay mucaawiye oo dadku inay sidaa dhahaan amraayo meeshaa marka waxaa laga qaadanaya mucaawiye siduu diinta ugu dhaqmi jiray iyo siduu cilmiga u jeclaa mugiira ayuu yidhi iisoo qor wuxuu nebigu dhihi jiray salaadda markuu tukado waa loo qoray isla markii waa dabaqay dadkana waa u sheegay marka hada yadullu calaa yani diyaanada iyo yani mucaawiye ayay kutusaysaa radia allaahu canhu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man tacawada billaahi qofkii alla ka magan galay min daraki shaqaa shaqaawo iyo dhurdarsi inay haleesho wa suu'i alqadaa iyo qada iyo yacni shayga la xukumaayo kiisa xun qofkii alla ka magan galo suu lqadaa ay almaqdiyu baa hadda laga wadaa qadaa yaqdii qadaa'an masdar waayo laakiin ismu mafcuula laga laqbaynayaa oo macnuhu wuxuu noqonayaa wa suu'i almaqdiyi shaygii la qadaray ee la xukumay xumaantiisaan ilaahu kaa magangalaan laba shay marka inaad kala garato waay ficilka alle iyo yacnii qadaraaddaas uu alla qadaraayo abuuristaas alla uu abuuraayo shaygan ma xuma iyada waxa xumaanta lagu tilmaamaya taas maaha ee xumaanta wixii samaysmay ayay ku jirtaa ayb oo hadda maalan yacni waxyaabaha marka shaqaawada oo kale amase waxaa yani ibliis ama shaydaan oo kale shaydaanku isagu marka wax xun waay waa wax alla qadaray oo xun waay hadhanan wax alla qadaray isaga ahaantiisana waa xun yahay shaydaankii alle waa laga magangeli karaa abuuristii marka alle uu abuurayo sifadaa uu leeyahay ficilkaas alle laakiin ma qalad maaha mana xuma lianna xikmadaa ka dambaysa inuu alla abuuro ibliis iskama abuurine macna iyo xikmadaa ka dambaysa marka waa meeshay marka culammadu ay ka yidhaahdaan alkhalqu gayru lmakhluuqi alficlu gayru lmafcuul alficlu gayru lmafcuul alkhalqu gayru lmakhluuq waxaa laga wadaa ficilka alle iyo wixii ku samaysmay ficilkiisa kala saar ficilka alle shar ma leh wixii ficilka alle ku samaysmay bani aadamkan gaalka ah asaga sharta asagay ku jirtaa khalqiga waa sifa min sifaatillahi waa fiican tahay xumaan ma leh makhluuqu waa ku jiri kartaa xumaan aad marka masaladaas in loo fahmaa waa muhim marka wasuui alqadaa marka la leeyahay wasuui almaqdiyi shaygii alla qadaray ee abuurmay ee makhluuqa ah kiisa xun iyo alla laga magangelana ayb marka culamada markay leeyiin alficlu hayru lmafcuul alkhalqu hayru lmakhluuq saasay ka shaacirada laakiin iyagu waxay dhahaan alficlu huwa almafcuul khalqigii huwa almakhluuq wixii dhammaan marka waa isku darayaan leanna sifadaasay diidayaan ficliga ah ee alla uu leeyahay wa qowlihi tacaalaa iyo alla qowlkiisa qul waxaa tiraa acuudu waxaan magangelayaa birabbi alfalaqi waaga baryayo ama dhambalmaayo rabbiga abuuray ama leh ama maamulayaan magangelayaa waxaan ka magangelaana min shari maa shay shartiisaan ka magangelayaa khalaqa ou abuuray fiir shartiyay ku jirtaa hadda marka wixii la abuurayay ku jirtaa ee abuurista kuma jirto wixii la abuuray iyo abuuris kala garama abuuristu waa ficil alle shar maaha taas wixii laakiin samays bay ku jirtaa waa laga sucuubo maa ku jirta soo lama fahmay ayb min shari maa khalaq wixii uu abuuray shartoodan ilaahay ka magangelaya shartu marka makhluuqay ku jirtaa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayb qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa sufyaan huwa athawriyu can sumayin can abi saalixin can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal tacawaduu billahi ilaahay ka magangala min jahdi albalaa balada dhibkeeda mashaqadeeda wa daraki shaqaa shaqaawo haleelitaankeeda inay idin haleesho shaqinimo wa suui alqadaa wixii la qadaray ee la xukumay xumaantiisa alla ka magangala wa shamaatat alacdaa cadowga farxaddiisana alla ka magangala tarjamada marka xadiidku waa iska mudaabaqadoodu waa daahir macnahana waa saas aan u tilmaannay bukhaarina u tilmaamay shartuna waxay ku jirtaa fi lmakhluuqi laa fi lkhalqi khalqigii oo sifadii alla ah maku jirta iyada baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yaxuulu bayna almari wa qalbihi waclamuu ogaada ana allaha alla yaxuulu inuu teedayo bayna almari qofka iyo qalbihi qalbigiisi qofki iyo qalbigii buu kala xijaabayaa markaasaa qalbigiisii wax fiicanba aynan gelayn marka maxaa laga wadaa marka aayaddan kitaabulqadar wuxuu ugu munaasabeyna wuxuu ugu munaasabeynaa dadka allah hanuuniyo baadiyeeyana lana ninkan alle isagii qalbigiisa oo alle kala teeday waa nin la baadiyeeyey soo maaha baadida marka allah wax baadiyey karo in taxris calaa hudaahum fa ina allaha laa yahdi man yudil ayb qaala xadaanaa muxamed bnu muqaatilin abulxasan qal akhbarana cabdullaahi qaala akhbarana muusa bnu cuqbata can saalimin can cabdillaahi qaal kahiira mima kaana nabiyu sal l slama yaxlifu aad u badnaa intuu ahaa nebigu inuu ku dhaaranayey laa wa muqalibi alquluub laa may wa muqallibi alquluubi baan ku dhaaranaya ku dhaartay qalbiyaalka allihii gedgedinayaan ku dhaartay marka wa muqalibi alquluub ayaa marka maxalu shaahid ku yahay qalbigan alla uu gedgedinayo marna wuxuu ka dhig waa hanuuninayaa marku doonana waa baadiyeyn karaa aayadda iyo marka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqada meeshaas ayb xadiidku iyo aayadduna waxay radinayaan qolooyinkan qadariyada oo iyagu addoonku asaa ficilkiisa abuurto shaqana alla kumale qolooyinka dhahayay radinaysaa leanna alle inuu sidaa yeelayaa la tilmaamay hadda alle addoonka qalbigiisa ma daboolo xikmad la-aan ayb imaa waxaa laga yaabaa marka uu alla addoonka qalbigiisu daboolayo maxalkaas qalbigaas ayaan ahayn maxal ay wax ka soo baxayaan sidaasuu og yahay rabbi ama waxaa laga yaabaa yacni marka uu daboolayo macaasi hore iyo dhib hore oo uu geystay yaa qalbigu la madoobaana wax kaloo gelaya malma oo alla wuxuu yidhi wanuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara waxaan gedinaynaa quluubtooda iyo araggooda xaqaba maba arkayaan qalbigii xaqa ma aqoonsanayo sabab kamaa lam yu'minuu bihi awala mara rumayn la-aantii markii hore oo qur-aanku uu u yimid aynan rumaynin darteed ayaan saas u yeelnay buu ilaahay leeyahay marka waxaa keenaya culamo falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum fiir calaaqada ka dhexaysa marka marka ay leexdeen oo ay xaqii ka iisheen allana quluubtoodiibuu iilay uu leexiyey waa sababta marka loo dhahayo culimmada selafkan ay u dhihi jireen almacaasi bariidu lkufri macaasidu gaalnimada ayay dhambaal u yihiin iyo fariin macsi haddaad aragto waa fariin gaalnimo kaaga socoto w ninka fariinta boostaalaha markuu boostada kuu keenana waa la aadaa soo mahan marka gaalnimadii dhambaalay soo diraysaa fariin boostay ayay soo dhigaysaa waa macsidii macsidaas marka haddaad maanta dhan ku jirto ku jirtoo daa'imto waxaa laga yaabaa inaad gaalnimadii u gadoonto walciyaadu billaah marka qofku waa inuu ilaaliyo qalbigiisa iyo xubnihiisa lianna baadida alla ku baadiyeynayo waxay kuu jirtaa inta adiga qalbigaaga a wasaqaynaysa kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun aayaddan marka macno weyn baa ku jira inay saa tahayna aayadda awalkeeda markaad akhrisaa fahmay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum war muminiinay alle rasuul ajiiba hadday idin yeeraan oy idin dhahaan warsaas yeela warsaas ka taga yeela warkooda maqlo haddaynan sidaa noqonin maxaa dhacayo waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi haddaa ajiibi weysaan qalbigiinna la kala teedaa waa iyo idinka xaqi aad shalay taqaanay maanta ma lagugu karaayo marka adduunkan hadaad fiiriso taqallubaadkiisana waa arkeen nin sidau u fiicnaayo xaqii uu yaqaanay shalay maanta aan laga dhaadhici karinay warsuu sidaan adigii ma ogeyno waxaan adigii ma sheegino ma laga dhaadhici karo marka qalbigii baa la teeday xubintaanna marka ilaahay baa gedgedinteeda iskale oo tasarufkiisa ay ku jirtaa rabbi un marka in la baryo allahuma yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik qofku inuu yiraahdo taasna marka waa calaaqada ka dhaxaysa wuxuu alla qadaray iyo bani aadamku wuxuu samaynaya lan ilaahay waa cadli caadil waa alle sababta waxay tahay rabbi marka uu wax samaynaayo bani aadamkan waxa isaga uu ka og yahay hadduu naarta ku gelin lahaa waxay dhehi lahaayeen ilaahu anagu yaana tijaabiyey waa dadaali lahaynay dhehi lahaayeen saynan sidaas u dhicin alle isagoo og qofkii gaalnimo ku dhimanayo oo aan diin aqbalaynin isagoo og haddana cilmigiisa ma ku maxkamadaynayo ee acmaasha uu la yimaado ku maxkamadaynayo cadaaladda rabbi waay subxaanahu watacaala ayb de bani aadamkiina isagana waxaa laga rabaa saas qofka inuu cilmigiisa qof intuu ku xukumo oo yacni xujo la-aan lama raba anaa ku og inaadan adiga fiicnaanaynin waaba ku ogaayba saas marka mmaaha qofku wax cad in lagu maxkamadeeyo haddii la maxkamadayna qaala xadaثna caliy bnu xafsi wbishru bnu muxamadi qaala akhbarana cabdullaahi qala akhbaranaa macmaru can الzuhriyi can salimin can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala الnabiyu sal l slam libni sayaadin ayuu ku yidhi khaba'tu laka waxaan kuu qariyey khabii'an shay la qariyey makhbu'an yani faciil bimacnaa mafcuul qaala waxa uu yidhi adduku waxaad ii qarisay waa qiiq iyo qalbigaaga ku jirood ii qarisay qaala khsa hoog fogow falan tacduwa ma dhaafaysid qadraka qadarkaaga wixii alla kuu qadaray ma dhaafaysid qaala cumaru iidan lii i idin fa adriba cunuqahu inta aad leeg tahay hadda oo allana kugu talagalay ma dhaafaysid qaala cumaru iidan lii io idin fa adriba cunuqahu luquntiisa aan dhuftee qaala dacahu iskaga tag in yakunhu haddii uu dajaal yahay falaa tudiiquhu ma awoodeysid wain lam yakunhu hadduunan ahayn falaa khayra laka fii qatlihi dilkiisa wax khayroo kugu sugan male xadiidku waa soo marnay marka haddii dajaal uu yahayna dee dajaal wakti buu leeyahay oo adiga ma dili kartid dadkuu baadiyey doonaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lanaa qul waxaa tira lan yusiibanaa na asiibi maayo ilaa maa kataba allaahu lanaa wuxuu alla noo qoray maahani katabadiibuu macnaynayaa qadaa ilaa maa qada allaahu lanaa wuxuu alla noo xukumay maahani kitaabada laba macnay ku timaada qur-aanka iyo sunnada kitaaba qadariya iyo kitaaba sharciya jirta kitaaba qadariya marka waa tala ilaa maa kataba allaahu lana kitaabo sharciyana waa jirtaayo asalaatu lmaktuuba waa tala salaadii la farad yeelaya kitaaba sharciya yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam waa la idinku farad yeelay waa kitaaba sharciya midaas midaana waa kitaaba qadariya kowniya qaala mujaahidun bifaatiniin maa antum calayhi maa antum calayhi bifaatiniin ilaa man huwa saali ljaxiim idinku ma dhumin kuwa dhuminaayo oo fidnayn kara ma tihiin ilaa qof naartii galaaya maahan bifaatiniin bimudiliin kuwa wax dhuminaya idinka ma tihiin qofku alla u qadaray unbaad dhumin karta ilaa man kataba allaahu qofku alla u qoray maahane an yasla aljaxiima inuu jaxiimo gala maahane kaa unbaad dhumin kartaan marka baadida iyo hidaayaduba allah wata mar oo qadaray wax qadarka alla ka baxsan maaha ayb qadara fahadaa qadara shaqaa'a wa sacaadata buu qadaray wahadal ancaama xoolihiina wuxuu ku hanuuniyey limaraaticihaa meelihii ay daaqi lahaayeen ayuu barayoo tusay ayb shaqaawadii iyo sacaadadii marka allah qadaray oo jaanguuy qala xadaanii isxaaq bnu ibrahim alxandaliyu qala akhbarana nadru qala xadaana dawuud bnu abi lfuraat can cabdillaahi bni buraydata can yaxya bni yacmar ana caaishata radia allahu canha akhbarathu anaha sa'lat rasuula allahi sal l slam can aacuun daacuunkii bay su-aashay faqaala kana cadaaban buu ahaa cadaab yabcahuhu allahu calaa man yashaa alla uu u soo diro ciduu doono oo ku diro fajacalahu allahu alla wuxuu ka dhigay raxmatan lilmu'miniin mu'miniinta raxmad buu uga yeelay maa min cabdin addoon ma jiro yakuunu fii beledin beled ahaanayo yakuunu fiihi daacuunka uu dhexdiisa dhacayo ou ahaanayo wayamkusu fiihi ku nagaanayo laa yakhruju aan baxaynin min albeledi beledkii aan ka baxaynin saabiran isagoo sabraayo muxtasiban ajar tirsanaayo yaclamu og yaclamu og annahu laa yusiibuhu inuunan asiibaynin ilaa maa kataba allaahu lahu wuxuu inuunan asiibaynin ilaa wixii alla uu u qoray maahane ilaa kaana lahu midlu ajri shahiidin qofkaa waxaa u ahaanayo shahiid ajarkiisoo kale marka yaclamu anahu laa yusiibuhu ilaa maa kataba allaahu lahu daas ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah wamaa kunaa maanaan ahayn linahtadiya inaan hanuunayno lowlaa an hadaana allah haduunan alla na hanuuniyeen marka ma hanuuneen kuwa hanuunsan ma ahaaneen hadduusan alla na hanuuni lahayn marka bani aadamkii waxbaa loo sugayaa allana waxbaa loo sugayaa khalqiga allah iska leh hidaayada iyo isaga abuuro qalbiga qofka ku abuuro bani aadamkiina waa hanuunay waa tukaday waa soomay ayaa la leeyay lanna ficilkiisii waayo taas ayb feeri marka inay kala duwan tahay ficilka waxaa wasfi looga sameeyaa qofka uu ku quma ficilkaas masalo luqa ah oo macruufna iska anaa ficilka qofka uu ku qumay ayaa tilmaan looga dhigaa oo ismu faacil iyo awsaafta looga keenaa hadda fiiri waa sujuudaysaa yaa sujuudayna addoonka waa waxa sujuuda haddii la raba addoonkan waa mid alle u sujuudo in la dhaho maxaa la dhahayaa fulaanun saajidun lirabbihi saajidun isagaa sifo looga dhigay fiiri rabbi loogama dhigaayo lianna ficilka addoonkaa sameeya addoonkaa sameeyey allana muxuu ku leeyahay ficilkaas abuurista alla abuuristii buu ku leeyahy yaa abuuray haddii la yidhaha ficilkan iyo addoonka samaynayaba yaa abuuray allaah alkhaaliqu huwa allah faacilkuna addoonkan waa leanna haddii sidaas marka addoonku aynu ikhtiyaar leeyahay leanna hadduunan ikhtiyaar lahaa lahayn tilmaan loogama dhigeen waxan ayb marka labadaas farqina culumadu marka way sheegaan ayb low ana allaha hadaanii allah hadduu i hanuunin lahaa lakuntu min almuttaqiin hadaanii buu leey allah hadduu i hanuunin lahaa qaala xadaثana abu nucmaan qaala akhbarana jariiru huwa bnu xaazimin can abi isxaaqa can ilbaraa'i bni caazibin qaal ra'aytu nabiya sal l slam nabigaan arkay yowma alkhandaqi maalintii khandaqi yanqulu macana turaaba ciidda ayuu nala raraayey huwa yaquul isagoo dhahayo wallaahi lowla allaahu mahtadaynaa walaa sumnaa walaa sallaynaa duunan alla jireen ounan ahayn mahtadaynaa maanaan hanuunneen duunan alla qadareen mahtadaynaa maanaan hanuunneen walaa sumnaa maanaan soonneen walaa sallaynaa ma tukanneen faanzilan sakiinatan calaynaa wathabbit alaqdaama in laaqaynaa waalmushrikuuna qad bagow calaynaa idaa araaduu fitnatan abaynaa waa soo marna xadiidka طيب هذا آخر كتاب القدر وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد